munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan sagaashan iyo shan arday oo dhammaysatay maadooyinka caafimaadka saxaafadda kombyuutarka fagaara ka hadalka iyo kuwo kale oo badan kana aflaxay macadka hormuud ayaa lagu qabtay magaalada beledweyn waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin ardayda munaasabadda loo qabtay marti sharaf kale cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle maamulka ku-xigeenka iskuulka hormuud ayaa ka warramaya ardayda qalinjibisay waxyaabihii ay barteen ardada maanta halkan ka aflixayso waxay isugu jiraan sagaashan iyo laba arday oo dhammaysatay kulliyadaha kale ah barashada luuqadda ingiliishka barashada caafimaadka guud qaybtiisa markaasi kalkaalinimada ama nurseryga loo yaqaan barashada xirfadda kombyuutarka barashada xirfadda caafimaadka qaybteeda gargaarka degdega barashada suxufinimada ama journalism iyo weliba barashada xirfadda fagaara ka hadalka amaba loo yaqaano public of speaking iyo qaybta caafimaadka xirfad ka mid ah ah qaybta barashada omolisinimo ama midwifery loo yaqaano dhammaan ardaydaas sagaashan iyo labada arday oo toddobadaas faculty ka aflaxayo ayaa maanta halkaan insha allah rajaynaynaa in caddayntoodii aan ku siino shahaadooyinkoodii qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada bacdi salaam waxaan u hambaleynayaa ardayda qalinjibinaysa ee maanta farxaddoodu ay tahay mar kale waxaan u hambalyaynayaa maxadka hormuud ducada sagaaliyo tobanaad oo halkan ka qalin jibinayso maanta oo dhallinyarada yaryarkaa oo iskugu jirto rag iyo mataqaanaa dumar oo dad yaryar oo mataqaanaa firfircoon ah dadkii soo waxbaray maamulaha talmaag macallimiintiisa maxadka hormuud dufcadii sagaaliyo tobanaad ee iskuulka hormuud primary and secondary school waxaan rabaa middaas inaan ku ammaano hadday suurtagal tahay xitaa xiislaha qaar in laga mid dhigo oo la yidhaahdo markay ardayda ingiliishka qaataan tobanka daqiiqo ugu dambaysa xitaa public speakinga in laga dhigo
waxaa halkan ku qoran dufcadii sagaaliyo tobanaad waxaan nasiib u yeeshay aniga urmuud inaan ka baxo dufcadii ugu horreysay ardayda maanta ka aflaxayso iskuulka iskuulka loo yaqaano hormuud gaar ahaan waxay baranayaan xirfadda qaar ka mid ardayda ka qalinjibisa macadka hormuud ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen stad basic of combyuter aasaaska combyuutarka ah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama oo maanta oo qalinjibinteeda tahay oo haddana ay sii tahay maalin jimco ah dhammaan martidii sharafta lehna aaday u mahadsan yihiin iyo inta kale naga sii daawanayso dhammaan waalidiinteyda gaar ahaan camo xaaji saalim jaaburi bismillahi walna salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat anigoo magacayga amli yacquub axmed kana mid aha ardayda maanta ka aflaxaysa iskuulka hormuud waxaa ka qalin jibinayaa maadada lagu magacaabo public speaking aadaa ugu faraxsanaya inaa heerkan soo gaaro waxaa u mahad celinayaa waalidiinteyda iyo macallimiinta iga soo dadaasha bismillahi raxmaan raxiim magaca waa maxamed xasan cawse kana mid ah ardayda maanta ee ka qalin bedelinayso macadka hormuud waxaana ardayda maanta ka qalin bedelinayso maadada saxaafadda iyo maadada public of speaking labadaas maado aad ah oo ah maadooyin aad u muhiima dufcaddan ayaa dufcaddii sagaaliyo tobanaad ee ka qalin jibisay macadka hormuud ee magaalada beledweyn tan iyo markii la aasaasay